waayahay aad baad umahadsantaha cabdow bashiir dhegaystayaasha ayaan markaan siinayaa su-aalaha ay na soo weydiiyeen toddobaadkan oo la xiriira mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka oo ah dhaqashada xoolaha iyo horumarinta beeraha dhegaystayaal badan ayaa su-aalahan noo soo gudbiyey aqoon-yahankeena ku wajahan waxaa ugu horeeya assalaamu calaykum dhammaan waan idiin salaamayaa wariyaasha alfurqaan magacaygu waa suhayb oo jooga deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan rabaa in aan weydiiyo cabdow bashiir maxaa ugu fiican in la dhaqdo xoolaha beerahana maxaa ugu fiican in la tacbado waad mahadsantihiin
beeraha waxaa ugu fiican in la tabcado ciidda fiican oo ku saabsan ama ciidda nugul ama ciidda ka fog beeraha webiga ka fog ama agagaarka webigaba in la tabcado ayaa ugu fiican xoolaha la dhaqdana waxaa ugu fiican uga qaybo badan ariga iyo geela iyo lo'da kulli wixii nimcoolayda ilaah ku siiyey waa la tabcan karaa dhammaanba xoolaha waa la dhaqan karaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa caynaa aadam waxaan joogaa kunyo barow sidee baa loola tacaamulaa ariga su-aashaasi ayaan rabaa in aan weydiiyo oo uu iga jawaabo aqoon-yahan cabdow bashiir xoolaha markii la fiiriya ariga waa khayr badan yahay waana ducaysan yahay intii nabi ilaahay noo soo saarayna uu ka mid yahay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam arigay soo raaceen sidaa darteed ariga ku dadaal kuna tacab dhulka oo gabiibta ah kana fogey dhulka oo gandiga ku badan iyo gosha arigana waxaa la yidhahdaa kashkorob markaad baahatana waad gadanaysaa martidii kuu timaadana waad uqalanaysaa caanahan ilmahaad ka siisanaysaa waa lacag dollar oo jeebkaada ku jirto sidaana oo la soco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa qalay oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jamaameh waxaan salaamayaa maxamed daahir iyo aqoon-yahan cabdow bashiir oo ka mid ah aqoon-yahanada farakutiriska ah ee ku nool jubbada hoose gaar ahaan jamaameh adeer cabdow waxaan weydiinayaa suurtagal ma tahay in la sameeyo farmashiyo gaar ah ama meelo loogu talagalay dawooyinka xoolaha gudaha soomaaliya si xoololeyda ay u helaan daawooyin la isku hubo oo aysan ka dhalanaynin cuduro adigoo iga xumaanayna su-aashaasi ayaan rabay inaan weydiiyo aqoon-yahankeena qalay waa ku salaama adeer aadna waa ku aqaanaa nin yaroo firfircoon baa tahay oo soo koraya farmasiya xoolaha ugaar ah waa la furi karaa waana lagu dadaalaya ganacsatadana waxaa ku dhiirigelinaya inay furaan maamulka farmasiyaha laga furaya degmada waxaa loo baahan yahay quality control wax la yidhaahdo in waxaan loo baahnayn iyo tay aan lahayn in la keeno ma aha quality control la soo mariyo waxaana quality controlkan aan soo marina in xoolaha aan lagu durin xoolaha dhaqaalaha wadanka way sunbaa waxay noqon kartaa daawo dhacday ama daawo xumaatay ama daawo oo wadanka aan loo baahnayn annaga waxaan ku nool nahay wadan la yidhaahdo trobical xoolahayna waa dhul kuleelaha ku nool waxaa dhici karta in la keeno daawo dhulka qabowaha daawada dhulka qabowaha laga keeno dhulka kuleelaha ma isqaabili karto waxaan rabaa in la sameeyo quality control dadka ganacsatadana waa keeni karaan ayagoo la xiriiraya maamulka degmo kastoo soomaaliya meel ku taalo inay la maraan lana hubiyo quality controlka iyo tayada iyo nooca daawada ay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa xuseen maxamed oo jooga magaalada dhuusamareeb aad baad u mahadsantihiin warbaahinta alfurqaan aqoon-yahan cabdow bashiir waxaan weydiinayaa maxay yihiin nuucyada xoolaha ee ugu faa'iidada badan marka laga eego dhaqaalahooda iyo adkeysigooda cimilada gobolada dhexe
gobolada dhexe waxaa ugu fiican xoolaha laga dhaqdo idaha iyo ariga iyo geela gobolada dhexe waa dhul kuleel badan dhar fiican ku taallo lo'da kuma fiicna lo'da abaarta uma adkaysan karto iyo biyaha yarida laakiin geela iyo ariga iyo idaha waa u adkaysan karaan taariikh ahaanna dhulkaas waxaa loo yaqaanaa dhaqashada geela iyo ariga iyo idaha geela iyo ariga idaha ha lagu dadaalo gacanta ha lagu hayo ha la dhaqdo loodana gobolada dhex joogto abaarta uma adkaysan karto sidaa darteed ku dadaala ariga iyo idaha iyo geela assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa samran oo jooga degmada jamaameh waxaan halkan ka salaamayaa daadiyaha barnaamijka maxamed daahir iyo aqoon-yahanka rugcadaaga ah ee barnaamijka martida ku ah ee cabdow bashiir aqoon-yahanka su-aasha koowaad aan weydiinayo ayaa waxa ay tahay saddexda xilli ee wax la beerto ayaa waxa ay kala yihiin xilliga guga iyo dayrta iyo xilliga aan hadda ku jirno ee xagaaga saddexdan xilli xilli kasta iyo badarka ugu muhiimsan ee la beeran karo su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo aqoon-yahankeena ayaa waxa ay tahay geela iyo lo'da iyo ariga midkee ku habboon in la dhaqdo uguna adkaysi badan xilliga abaarta waad mahadsantihiin
beeraha saddexda xilli oo dalka soomaaliya ka jirto guga iyo xagaaga iyo deerta xilli kasta waa la abuuran karaa galleyda laakiin annaga dhulkeena juqraafi ahaan iyo aqoon ahaan xilliga guga wuxuu kusoo beeraa ama lagu tashtaa bisha abril afar iyo tobankeeda lix iyo tobankeeda toddoba iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda markii dhulka lasoo diyaarsado ee, beerahana la qoto waa la abuuri karaa ee, xilliga reebka oo oo roobka xataa beeraha muuska xilliga roobka ayaa la abuuri karaa Waxa- waxaa ka yaraanaya kharashka iyo waraabka ayaa ka yaraanaya xilliga deertana aad bay u fiican tahay in la abuurto waxaana u fiican xilliga deerta in la abuuro ee, nooca sisinta ayaa ugu fiican iyo iyo qudaarta iyo qaraha waxyaalaha hor- horteenna waxaa dhici karta january jilaal waaye qarahaasaytan aad buu ugu fiican yahay waa ogad baa dadka basasha nooc kastana waa fiican tahay xagaaga wax laguma abuurto wuxuu xoojiyaa wixii hore oo jiray ayuu xoojiyaa guga markuu roobka doo bisha abril waxaa da'a roob oo aad u culus Wa- roobka waa roob loo baahan yahay xagaaga ma da'o xagaaga wuxuu da'i kara keli- keliya ah- labaatan iyo afartii saac shan milimitir ama ilaa sideed milimitir ayaa afartii labaatan afar iyo labaatan saac du'i kara Eh, xilliga xagaagan wuxuu xoojin karaa oo keliya wixii hore u jiray oo la abuuray oo gaaray ilaa eh, stageka oo flowering iyo nh-ka sidaas oo la soco Xil- laakiin barwaaqada ilaahayna waa nimcadiisa ilaah asaa og Ba- waxaa waxaa dhici karta xagaaga xataa fatahaad inuu keeno ee, waxyaalaha ilaahay sirtiisa way laakiin cilmi ahaan iyo aqoon ahaan iyo waayo arag ahaan dadka khibrada cilmiga beeraha bartay xagaaga waxay u yaqaanin supplementary to reinforce previous crops sidaa oo la soco xagga xoolahana waxaa ugu fiican saddexda shay oo ilaah dadka u nimcaystay in la dhaqdo ee, xoolaha lo'da iyo ariga iyo geela haddii awood aad u leedahayna geela ayaa si fiican erigaana ugu fiican erigana waxa waaye ee, lacag jeebkaada ku jirto kharash jeebkaada ku jiro mar kasta waad gadan kartaa waadna ku adeegan kartaa waxaa la yidhahdaa geela iyo iyo lo'da life stock sanadkii ama labadii sana mar baa beec- beecooda la heli karaa ganacsata ma timaado ayaa la yidhaahdaa laakiin ariga mar kastood u baahato waa gadan kartaa jeebkaadana waad gashan kartaa kuna dadaal eriga waya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha alfurqaan waan idiin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa aqoonyahan cabdul bashiir waa laylo murjaar ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan fikradeyda aan ka dhiibto habdhaqashada xoolaha iyo horumarka beeraha waxaan la xiriiray aqoonyahan cabdul bashiir waxaan ka kororsaday aqoon waxaana ka faa'iiday wax badan oo igu taagnaa su'aalaha haddaan ku hormaro horumarinta beeraha beeruhu waxay noo soo saaraan dalagyo kala duwan waxaan ka helnaa nolol dhaqaale balse samir iyo dulqaad iyo iimaan ayay rabaan waana inaad ku qanacdaa waxa uu allaah kaa siiyo asalaamu calaykum walaalaha idaacadda alfurqaan waan idiin salaamay dhammaan wariyaasha iyo aqoon-yahan cabdul bashiir waa muniiba saalax yare oo ku nool gobolka nabadda iyo barwaaqada ee lagu magacaabo jubbada hoose haddaan guda galo barnaamijka waxaan weydiinayaa aqoon-yahanka su-aal ku saabsan tacabka ama beeraha sidee ku horumarin karnaa tacabkeena maxaase kula talin lahayd dadka aanan ka faa'iidaysan beeraha ee dalkooda ka cararaya waa su-aal fiican Ee, beeraha waxaa lagu horumarin karaa in la maalgeliyo kharashna aad haysatid kadibna aad tabcatid Ee, niyadjabka iyo kala taga iyo dhallinyarada wadanka ka- ka ordaysan waxaa keenaya markay beeraha tabcadaan webigu kusoo fatahayo markii geleyda gacanta ay kuu qaban lahayd ama fasalkii ama sisintii aad heli lahayd webigaa kusoo fatahaya maamulka degmada aad joogtid waxaa loo baahan yahay meel kasta oo soomaaliya aad ka joogtid waxaa loo baahan yahay webiga in la kontaroolo lagana shaqeeyo webiga la xiro ee agagaarkiisa dadka webiga laga xiro haddaanan webiga la xirin niyad jab baa dhacaya sano kasta beertii iyadoo kuu soo kobcday xilligeeda la gaaray ayaa webiga kusoo fatahaya Een, aniga daftarkayga waxaan ahay nin oo bartay cilmiga beeraha webiyada ayaan ka shaqayn jiray waxaan u shaqeeyey wakaaladii horumarinta beeraha onad ayaan ka soo shaqayn jiray waxaana ka shaqeeyey webiga jubba labadiisa daamood ilaa iyo dolow ayaan ka soo shaqeeyey webiga shabeelle sidiis sidaas oo kale labadiisa daamood ilaa iyo defo aan ka soo shaqeeyey ilaa iyo etoobiya ma- dhulka soomaalida la gumaysto meesha ay biyaha webiga ay ka soo baxaan webi shabeelle waa ka shaqeeyey waxaana laga shaqayn jiray sano kasta xiritaanka webiga si ay u fataheen beerahana ay ugu xumaanin dadkana ay ku- ay ku jihaystaan horumarinta beeraha dhulka waxaa lagu horumarin karaa iyo beeraha kow in webiga laga xiro fatahaadiisa lana horjoogsado fatahaada si loo kubceeyo loona helo wax soo saarka beeraha meel kasta aad joogto maamulkaada la soco lana xiriir in webiga la xiro kana soo warbixi meesha kugu dhow oo webiga ka jilicsan yahay asalaamu calaykum magacaygu waa yaxye dheere waxaan joogaa saakow su-aasheeda waxa ay tahay ee aan weydiinayo aqoon-yahan cabdow bashiir waxaa leeyahay ari waxaa jira waxyaabo korkooda ka soo baxa oo nabara ah oo aan muuqan weliba waa ay la dhibtoodaan qaarkood marka maxaa waaye waxaas arrintaas aad bay u fiican tahay waana su-aal fiican arigana waxaa- wuxuu ka mid yahay xoolaha cudurada gala Een, waana cudurkan waa la daaweyn karaa waxaana kula talinaya ninka oo veterinary serviceka oo health animal bartay oo kuu dhow la tasho si uu talo fiican kuu siiyo walaal asalaamu calaykum magacaygu waa caaliya oo joogta muqdisho wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa bahda alfurqaan gaar ahaan daadiyaha barnaamijka diiradda jimcaha iyo aqoon-yahan cabdow bashiir oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka su-aashayda waxa ay tahay sidee baa loo xanaaneeyaa digaaga digaaga xanaanadiisa waxaa la yidhahdaa boltry boltry wuxuuna ka mid yahay dhaqaalaha loo yaqaano cash crobiska waana digaag ukunta baad ka heli kartaa hilibkiisa aad- aad gadan kartaa aad cuni kartaa dooradeeda gadan kartaa waana lacag sida ariga oo kale oo jeebkaada ku jirto Adoo- digaaga waxaa lagu dhaqaalayn karaa dadka free mid waxaa jirta iska free ah oo daanka banaanka soo daaqda oo sida doorada baadiyaha oo kale waxayna cuntaa aboorka ayay cuntaa waa iska soo daqdaa laakiin doorada oo la xanaaneeyo guriga kuu joogto waxay u baahan tahay raashin waxayna u baahan tahay hal litiro oo biyo ah inay cabto doorada markii wax cunayso ama ay cabayso waad aragtay waa biyo yar tahay doorada waxay rabtaa maalintii hal litiro biyo inay cabto labaatan iyo shan garaamo ilaa ama afartan garaamo oo raashinna waxay rabtaa inay cunto waxaad u soo gedi kartaa keliya aad u keri kartaa mordida ama galleyda waa adagtahay usoo shiid ama bariiska ama buunshada ku dhaqaale sii meelaha meelaha ay ku- ay degan tahayna xa- xaq Ee, yaana sun lagu buufinin suntaasay ta khatar way doorada waa dilaysaa waxaana lagu buufin karaa keliya waxyaalaha la yidhahda fumication qiiq qiiq hushid qiiqaas ayaa ka dilayo dooradana waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo meel ay ku qabaysato oo barkad ah doorada ha loo qabeeyo Een, ha- biyahaasiitana meel ku shub doorada- dooro kasto ha qabaysato halna la dhaqo ukuntana waa fiican tahay kheyr waay dooradaas ha lagu dadaalo boltry la yidhaahdaa mithaal waxaan ku siinayaa hal neef oo lo ah wuxuu joogaa markii suuqa aad geyso ee, shan boqol ama lix boqol oo dollar lix boqol oo dollar qaali waaye laakiin markii laba boqol oo dollar oo doolar aad ku soo gadatid waxaad ka heli kartaa maalintiiba ee, laba boqol oo ukun laba boqoloo ukun markaad gadeed xabadii saddex kun waxaad waxaad heli kartaa maalintiiba lix boqoloo kun sacay irmaanka ah markaad listid maalintii waxaad ka heli kartaa saddex litir saddexdii litir waxaad ka heli kartaa maalintii hal litir ibar afar dolar ibar adina waxaad heli kartaa ilaa labaatan dolar aad ka heli kartaa ok- doorada doorada dhaqaalaha badan kana shaqayso doorada doorada dhaqaala fiican waayahay magacaygu waa hodan xasan oo joogta magaalada minneapolis ee dalka maraykanka aqoon-yahan cabdow bashiir waad salaaman tahay sidoo kale waxaan salaamayaa warbaahinta alfurqaan qurba joogta aan aniga ka mid ahay sidee bay ugu qayb qaadan karaan wax soo saarka beeraha soomaaliya fursad ma ka bannaan tahay Ee, fursad waa ka bannaan tahay waadna iman kartaa wadanka waad u dhalatay dhulka soomaalida waa dhul weyn oo la tabcan karo agagaarka webiga ayaana fiican in la maalgashto Een, adigoon ogeyn ama adaan arkin ha maalgashanin dadna ha u soo dirsanin dhulkaaga eego qiimayso ciidda uu ku habboonna kala tasho dadka khubrada cilmiga beeraha bartay ciid xun ayaa lagu gadan dhul xun ayaa lagu gadan adiga kaalay dhulkaaga fiirso eeg lana tasho khubrada beeraha si degdegna u kaale wadankaadana u soo laabo dhul ajnabi dhulkaaga maaha wadankaaga hooy kusoo laabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dictor saciid axmed oo jooga kismaayo waan idiin salaamay alfurqaan sidoo kale waxaan salaamayaa aqoon-yahan cabdow bashiir su-aashayda waxa ay tahay maxay yihiin tallaabooyinka ugu horeeya ee uu qof cusub oo raba inuu bilaabo dhaqashada geela uu qaadayo Ee, geela waa xoolaha ugu adag oo la tabcado adkaysi ayaa loo baahan yahay geelana wuxuu ku noolaan karaa meelaha baadiyaha oo magaalooyinka ka fog la tasho geeljiraha kaa horeeyey oo xoolaha dhaqanayo daawadihiisana la xiriir sidii loo daaweynayo ninka eh, health serviceka oo veterinariga kuu dhow la tasho geelana waa geela nooca ugu fiican oo soomaalidana magac u leh ninka geeljarahana waa waaye arag geelana magtaa lagu bixiyaa waana lagu guursadaa qayb ayuu leeyahay geela kuna dadaal tabcashada geela ee la tasho khubarada geeljarihii ka horreeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa naciimo yuusuf waxaan joogaa burco waan salaamayaa warbaahinta alfurqaan iyo aqoon-yahan cabdow bashiir su-aasheedu waxa ay tahay maxay yihiin cuntooyinka ugu habboon ee lagu quudiyo xoolaha marka ay jiraan xaalado adag sida abaaraha Een, abaaraha waa iska caadi Ee, gobolka togdherna waa dhu- gobolka soomaalida ugu xoolo badan ee waana gobol barwaaqo ah kuna badan xilliga roobyada waana iska dhici karta abaar inay dhacdo waana amar ilaah waxyaalaha ilaah uu keena lagama hortegi karo waana lagu xabdiya waana lagu shukriya een xoolaha keliya waxaa lagu dhaqi karaa in la seereeyo ee gugii meel in lagu daajiyo deertiina meel lagu daajiyo jilaalkiina meel reserve loo sameeyo xoolaha ay ku daaqaan een abaartana allah idinka koriyo een duceysta ilaaha la baryo khayraadka inuu bato ee waxaas inuu ilaaha idinka saaro sana kastana ku dadaala ee land reserve area serve oo oo for grazing field ku dadaala oo xilliga jilaalka la- la- oo la gaaro